waa mahadsantahay xuseen ismaal howlgalladu waa ballaaran yihiin qeylabo kala duwanna waa leeyihiin degmada kuntuwaarina sidaa ka warhaysid degmo aada u ballaaran waaye maxaa la yidhaahdaa tuulooyin fara badanna hoos tagaan maxaa la yidhahdaa laba maaragtay qeybood ama kale maaragtay bariga iyo iyo iyo iyo maaragtay iyo waqooyiga labadaas qeybood oo maaragtay tuulooyinka kala hoos taga ayaa howlgallo ka sameyn ciidamada dowladda federaalka soomaaliyeed s n e loo yaqaano amba kale loo soo gaabiyo maxaa la yidhahdaa maamulka gobolkii iyo maaragtay kan degmadana qayb ka ahayn howlgalkaasi ilaa iyo makaay dumis ilaa iyo tuulooyin kale maaragtay oo hoos tago ilaa iidow guudow iyo dholalkaas oo dhan ayaa howlgalku qaybna u qorsheysayahan qaybna gaaray ma garate waxaa kaloo la rajeynayaa in haddii allah awooda la raali ka noqdo maaragtay howlgalkaasi gaaro ilaa iyo dacaaraha iyo maaragtay dhulkaas oo dhan inuu gaaro ilaa iyo maaragtay mustaqbal iyo maaragtay inuu kusii faafo ayaan rajeynaynaa maxaa la yidhahdaa haddana kulley maalmahan maaragtay ilaa iyo maalmaha soo socdaba howlgalku natiijo fiican ilaa hadda lagu gaaray tuulooyin badan oo maaragtay laga saaray ayaa jirta cadowga tuulooyin badan oo waxaa jirta cadowga ayagaba maaragtay cabsi darteeda isaga sii baxeen marka mar kastaba wax kasta waa maaragtay la filan karaa laakiinse haddana maaragtay howlgalku wuxuu ku socdaa sida loogu talagalay guutada saddexaad ururkeeda lix iyo labaatanaad ayaa qayb weyn ka qaadanaya marka meel fiican arrintu maraysaa hadeertaan waayaa guddoomiye tuulooyinka hoostaga ee degmada kuntawaari ee aada sheegtay in howlgalkaasi laga sameeyey hadda ma-shabaab a haysta mise ciidamada xoogga dalka la wareegay ha ciidanka xooggaa la wareegay ha tuulooyinkaasi waxaa ka mid ah makaydumisa ka mid ah beledul maaragtay amiina ka mid ah baqdaad yariya ka mid ah marka waa badan yihiin hadeertaan maxaa la yidhaahdaa iidow guudow ayaa ka mid ah dacaarahana kaabigaan ku haynaa ma garat waaya marka howlgalkaas intuu socday wax khasaaraha oo la gaarsiiyey maleeshiyada al-shabaab miyaa jira waxaa laga yaabaa tuulooyinka qaarkood hal tuulo marka laga reebo oo xogaan ay ku dagaalameen tuulooyinka kale markii kaabiga lagu hayo loo sii dhow yahayba waa kasii cararaayeen ma garate marka hadda jabiga waa degan yahay xaaladda amnigana waa okay tuulooyinka hadda gacan kuhaynta ay ciidanka dowladda la wareegeen waxaanu rajeynaynaa insha allah ilaa iyo degmada in la gaaro maalmaha soo socda hawshuna waa socotaa